بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال الجامع وفقه الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله magaciisii ayaan ku alifayaa kitaabkan allahaasoo arraxmaani ku sifaysan naxariis allahaasoo arraxiimi naxariistiisii gaarhsinaayo caddoomihiisii ciddii uu doono al usuulu haadihi tan al-usuulu waa usuushii usuushaasoo athalaathatu saddexda ah ama saddexday ahayd allatii usuushaasoo yajibu ku waajibayo calaa kulli muslimin muslim kasto korkiis iyo wa muslimatin muslimid kasto korkeed tacallumuhaa barashadeeda wahiya usuushaasi macrifatu lcabdi caddoonkii barashadiisii waaye rabbahu rabbigiisii uu barto iyo wa diinahu diinkiisii uu barto wa nebiyahu iyo nebigiisii barto muxamedan ah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama ayib waxaan ku guda jirnay risaaladii alwaajibaat almutaxatimaat almacrifa calaa kulli muslimin wa muslimatin muqadimadeeda waxaan sheegnay lix maqadimo muqadimada lix arrimood lix arrimood ayaan ku sheegnay wixii loola jeedana waa soo sheegnay ilaa hal arrin mooyaane kaasoo ah bacdu maa yatacallaqu bilbasmala qaar ka mid ah waxyaaba ku tacalluqo basmalada saddexdii risaalo kitaabkaani risaaladan ka horeeyey mid kastoo waxbaa kaga soo hadalnay oo bismilaha ku tacalluqo soo ma weli waa la socdaa weli waxbaa noo dhimin haddana waxaa layku sheegaynaa kii kan ku dambe ka dambeey haddana wax layku sheegaynaa insha allah ma sahlana bismalada hoosheedi waxaan soo marnay bismi isimkan ah jaarkiisii majruurkiisi iswataan inuu ku tacalluqayo horta tacalluq la-aan in aan laga maarmaynin midku ku tacalluqayona inuu yahay ee soo marnay bificlin mudaaricin maxduufin mu'akharin munaasibin lilmaqaam wa taqdiiruhu ualifu ama aktubu wixii la midka ah markii la joogo qoraal waxaan wax ka sheegaynaa haddaba waddadaa aan sheegnay waddada ugu fiican waay oo la doorbaday inuu yahay midku ku tacalluqaayo ficil waa la doorbaday maxaa loo doorbaday inuu ficilkaasi maxduuf ahaado waa la doorbaday maxaa loo doorbaday inuu ficilkaasi mu'ahar ahaado waa la doorbaday maxaa loo doorbaday in ficilkaasi uu ahaado munaasibun lilmaqaami waa la doorbaday maxaa loo doorbaday inuu ficil ma ahana isin noqdo waa banaan tahay laakiin waa lado waa laga fiican yaha la dhahay inuu khaas laga dhigo iyo caam laga dhigo waa banaan tahay laakiin waxaa fiican la dhahay in khaas laga dhigo oo munaasib lilmaqaam laga dhigo maxaa dhacay intaasi ayaa wax iska weydiinaynaa intaasi mid kasta ficilkaani oo isimkan ku tacalluqayo jaaramajruurkan ku tacalluqayo wixii loo doorbaday ayaa isweydiinaynaa waay marka hore waxaa la dhahay inuu ku tacalluqo bificlin soo maaha waxaa loo doorbaday wuxuu ku tacalluqayaa bificlin ficil ficla lasoo qadaraa lagu tacalluqinaya limaada qudira alficlu su-aal waayo limaada qudira alficlu ficil maxaa loo qadarayaa oo inuu midkii lasoo qadaraayo ficil noqdo maxay tahay sababta limaada maxay qudira alficl ficil loo soo qadaray su-aala saaraysa limaada qudira alficl waa saalamad su-aal waayo waxaad oranaysaa lna s lina alsla fi lcamali alafcaalu lina alsla fi lcamali alafca alafcaalu lina alsla fi lcamali alafcaalu maxaa laga wadaa saas arrintii loo soo qadaray ficil inuu ahaado midkan lagu tacalluqaayo waxaa waaye lianna alsla asalka waxaa waaye carabiyada asalkeed hee waxaa waaye fil camali camal falka dhexdiisii u asal ah hee alafcaal waayo asma-ada amal intii amal falayso way yar tahay wax la tirin karo waay waxaa lagu ogaanayaa naxwa baabkeeda baabu naxwa laakin danta meesha inoo keentay maxay tahay bismi llahi raxmaan raxiim inoo keentay kamana tagi karno ayadaan u qasbayso meeshaas inaan galno laakin waa ishaaraynaa in ficilna soo qadaro maxaa dhacay maxay tahay sababta liana alsla fi lcamali alafcaalu jamcu ficlin afcaal amal falka wax iska leh sidoodiiba asal ahaan afcaasha laakin asmaada wax yar ayaa shaqaysa asmaada wax yar ayaa camal fasha idan maadaama ayada wax yar ay camal faliso as farac ay tahay aan ahayn asal asalkeedii hee in lagu tacloojiyo oo la siiyo lasoo dhadaro waayo saasaa loo doorbaday sida kale waa banaan tahay isin in lagu tacloojiyo laakin saasaa loo doorbaday camal falka asalkiisa iska leedahay afcaasha darteed ayaa loo doorada intaas ma fahmne su-aal kale haddana ficil oo mudaaric ah inuu yahay ayaa la dhahay soo maha maxaa ku xigay maxbuuf soo maha waayahay limada qudira almaxduuf ama limada xudifa walimaada xudifa alficlu dheh saas walimaada xudifa alficlu walimaada xudifa alficlu waayahay walimaada xudifa alficlu su-aal waa calaamad su-aal saaranaysa jawaabta waxaa waay liannahu mawdinu laa yanbagii fiihi siwa dikri illah لأنه موطن ط بالطاء لأنه موطن مو من القرويها واو القريب موطن نون موطن لأنه موطن لا ينبغي فيه سوى ذكر الله maxaa laga wadaa saas liannahu maxaa yeelay booskaasi mawdinun waa boos laa yanbaqii aan habboonayn fiihi dhexdiisii siwaa dikri illahi ilaahay dikrigiisa waxaa ka soo haray booskaasi waa boos aan habboonayn heeg in lagu sheego wax ilaahay dikrigiisi aan ahayn bismi illah ilahay dikrigiis soo maaha wax ilahay dikrigiis aan ahayn meeshaas in lagu sheego aan ma haboona ilahay dikrigiis in wax laga hormariyo ma ba ma haboona in wax ilahay dikrigiis aan ahayn meesha lagu sheego ma haboona booskaas saas darteed ayaa maxduuf in laga dhigo u fiican tahay in lasoo la lasoo la keeno lasoo muujiyo waa banaan tahay laakiin waa laga fiican yahay le waay waxaan dhan la sameynaya la sheegaayo waa iska waa laga fiican yahay loo wada mooyaane waa asal ahaan waa iska banaan tahay kulligood liannahu mawdinu boos way laa yanbaqii aan habooneyn fiihi booska dhexdiisi siwaa dikri illah ilaahay dikrigiisii wax ka soo haray aan ku habooneyn waay su-aal saddexaad walimaada qudira muaharaa walimaada qudira muaharaa walimaada qudira muaharaa walimaada qudira muaharan calaamada su-aalka dhig jawaabtu waxaa waaye lifaaidatayn lifaa'idatayni lifaaidatayn lifaaidatayn lifaa'idatayni alif dhe alif alif ama kow dhe adig ila dhima kow iska dhe haddii alif ku wareerayso alif wahmaale mataqaana alif wahmaale qorbis ama kow dheh alif alifkiisa iska daa haye atabaruku bilbada-ati bismi illaahi tacaala faaidada koowaad maxay tahay albada atabaruku atabaruku he bilbadaa'ati bismi illaahi tacaala atabaruku bilbadaa'ati bismi illaahi tacaala atabaruku bilbadaa'ati bismi illaahi tacaala ba dheh ama laba dheh ba dheh ba ba hooskaayo ba keligeed ama laba iska dheh haddii ku wareeyaysa ifaadatu alxasri ifaadatu alxasri saad ifaadatu alxasri labadaas wey maxaa laga wadaa waxaa la lahay walimaada qudira muaharan ficilkaasi maxaa loo soo qadaray asagoo muahar ah maxaahe loo soo qadaray asagoo muahar ah su-aal way jawaabteed maxay noqonaysaa lifaa'idatayni laba faa'ido darteed lifaa'idatayni ko ums alif atabaruku barakaysi bilbadaa'ati ku bilaabasho bismi illaahi lagu bilaabado la barakaysanaya darteeda tacaala sareeya ko ilahay isimkiisa baraka ku jirto baraka atabaruku barakaysa darteed bilbadaa'ati ku bilaawashada la barakaysanaayo bismi illaahi ilaahay magaciisii lagu bilaawdo la barakaysanaya darteeda tacaala sareeya waay ba amse labo ifaadat lxasri koobid ayuu faa'iideynayaa ifaadat lxasri koobitaan faa'iideyntiis darteeda haddii dib loo dhigo wuxuu faa'iideynayaa xasri waa la yahada koobitaan wax kale kuma ballaamanaaye wax kale ma barakaysanaaye wax kale aana ma kaalmaysanaaye ilaa ilaahay mooyaane saas u dhigantaa ifaadatu alxasri tan ugu dambe walimaada qudira munaasiban walimaada qudira munaasiban walimaada qudira munaasiban walimaada qudira munaasiban علامة السؤال سهل جوابت لأنه أدل على المراد لأنه أدل على المراد أدل همزة هي يو لام يدال أدل على المراد لأنه أدل على المراد لام اسكشي لأنه أدل cala almuraad maxaa laga wadaa saas walimaada maxay qudira loo soo gudiray muaharan asigoo dib loo dhigay ama munaasiban dheh munaasiban asigoo munaasib ah munaasiban lilmaqaam dhahne soo maa maxaa munaasib ahaan looga qadaray looga soo gudiray jawaabta waxaa waaye liannahu he isimkaas ama ficilkaas waxaa waaye amaya liannahu dheh munaasabka ayaa adallu tusinaya cala almuraad ulijeedka waay ulijeedka waay liannahu munaasabka ayaa adallu tusin badan hee cala almuraadi ulujeedka waay meesha markaas aada joogto haddii wax qoritaan ay tahay maxaa munaasaba inaad soo gadirto mualifu sooma haddii meeshaasi wax cunitaan ay tahay maxaa munaasaba ina soo gadiro aakuru haddii meeshaasi masjidka galay uu yahay maxaa munaasaba inaan soo gadiro adkhulu aad maaha adkhulu aad waa istifhaam waay masoo galaya waay masjidka ma soo galaya dhahaysa mar adkhulu idan munaasiban lilmaqaami saas way liannahu adallu cala almuraadi ulijeedka kan u tusiin badan waay munaasab ahaan in loo soo gadiro saasa loo soo gadiray inta noo dhig marka ka tag mafahanta intaas mar kale haddana waa kaa imaan doona insha alla wuxuu leeyahay musanifku raxmatullahi alayh marka bismi illaahi araxmaan araxiim haddaba waxyaabaha intii aan soo dhaafnay lasoo qaqadaraayo las tusiinaayo waxaa lasbarayay bisinka fasirkiisa lasbarayay wixii hadda kadib ah hee ualifuna ma sheegaysa kuma dhawaaqi kartid mamnuuca ka yahay he haadaa kan alkitaabana ma soo qadari kartid hee mamnuuca kaa yahay laakiin waa niyeysanaysaa ogow maanta kadib kitaabkan kadib hee wax lasoo qadaraya maaha maxaa loo soo qadaraya isha sheegaynay waa isbaraynay bes waxay hadda ka bilaawda marka hee waa niyeysanaysaa aan iska niyeysino ma maqashay afartan yaabaha ma laha soddonna ma jirto saddex maalmoodna ma jirto hee aan iska niyeysino ma taqaanaan waa la niyeysana marka maxaa la sii fiiri marka si loo fasiray fiirso si fiican oo fiiri marka hadda kadib wax kale aad meeshan ku dhawaaqaysa keenaysa ma laha laakiin niyadaada iyo fasirkaada laga dareemaa bes maxaad oranaysa marka bismi illaahi allah magaciisii ayaan kitaabkan ku alifayaa bismi illaahi allah magaciisii ayaan ku alifayaa kitaabkan wax mala soo gadire wixii maqnaan ma la sheegay bismi illaahi allah magaciisii ayaan ku alifayaa kitaabkan allahaasoo arraxmaani ku sifaysan naxariis allahaasoo arraxiimi naxariistiis gaarsinaayo ciddii doono addoomihiisii ah inta noo dhig arrimaha looga bilaabanayo musanif kasta kitaabkiisa ugu bilaabanayn waa soo sheegnay saddex arrimood mid ka mid a way sooma inuu kitaabka alla kudayiisu ku daynaayo iyo nebiga sunnadiisii ku daynayo saddex caadat lmusanifiin inay tahay xaafid ibnu xajar kitaabkiisii fatxulbaari awelkiisii hee aimada in saasay isku waafaqsan yihin ijmac ay tahay ayaa soo naqlinaya laga fiirsato alusul halaaa jaamici ma keenin iftitaax bisinkii kadib wuxuu ballaabayba kitaabkii iftitaax ma keenin ma banaan tahay aliktifaa bilbasmalati duna alxamdala waa ka soo nadanay baaraka allahu fiikum sidii uu sameeyay alusuulu waa khabar mubtadihiisa xadfan yahay maxaad odhanaysaa haadihi tan alusuul aad leedahay alusuulu haadihi tan alusuulu usuushii waaye usuushaasoo athalaathatu saddexdii ahayd allatii usuushaas oo yajibu ku waajibaayo ku waajibayso hadhin yajibu waa ficil mudaaric ah faacilkiisii tacallumuhaa waayo barashadaa waajib ah marka qofkaana dushiisii waajib ku tahay yajibu ku waajibayso hasku dhihin ku waajibayso haddaad dhahdo faacilkii maxaa ka dhigtay usuushii lama rabo barashadoodii ayaa waajib ah ayaga la barto yajibu faacilkeeda waa tacalumu waay haadana mudaafun ilayhi waay macnaha la soo mara waxaa kuu banaan inaad dhahdo yajibu ku waajibayo tacalumuhaa barashadoodii calaa kulli muslimin wa muslima usoo laabatid baan ku banaan tahay ha kuu wareerin oo sidaadii ku wado waa ku fiican tahay waxaan leenahay marka alusuulu haadihi tan alusuulu usuushii waaye usuul waaye ma dhahaysid he usuushii waaye alaa ku jirta usuushaasoo athalaathatu saddexdii ahayd allatii usushaasoo yajibu ku waajibaayo calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisa iyo wa muslimatin muslimid kasta korkeeda muslimin waa nin muslima waa naag naag waay tacallumuhaa barashadeedii haa xagee loo celin usuusha waay tacallumuhaa barashadeedii waajib ku ahayd way tan usuushii saddexda ahayd oo barashadeedii waajib ku ahayd qof kastoo muslim ah iyo gabar kastoo muslimid ah intaas ma fahmay usuushan hadda meeshaan lagu sheegaayo ma aha usuushii soo marnay waa laba kitaaba kale yihiin tii hadda soo dhaafaynay oo ama bilowga kasoo bilaabanaynay maxaa la dhahaya caqiidada halaathatu lusuuli wa adilatuha waay tanna alusuulu halaatha waay waa kale labo laba risaalo waay tan ayaa yar taasaa weyn hasuqasii marka alusuulu halaatha haddaad dhahdo tan waay saddexdan asal waay inta lagu sheegi doono halaatat rasuul markaad dhacdana kii aan soo marnay waa ballowgii waayahay bilowgii kii aan soo marnay waaye ayib usuushaani saddexda ah sida musanif u sheegayba qof kastoo muslim ah waa laga rabaa barashadiisa gabar kastoo muslimadna waa laga rabaa barashadayda waajiba ku yahay waajibku waajibkee waajib waa qaybismaa soo ma ma u ismaa waajib cayn waajib kifaaya kan kee waay cayni waay kan hee waa cayni sidaa daraaddeed qor hal faa-iido oo kuu xirayso intaan hal faa-iido kuu xirayso intaan qor qalanka ibuu soo saara haye maxaad odhanaysaa wa haadihi lusuulu الثلاثة وهذه الأصول الثلاثة وهذه الأصول الثلاثة هي أصول الدين هي أصول الدين هي أصول الدين التي يرجع الدين كله إليها التي يرجع الدين كله إليها التي يرجع الدين كله إليها ويتفرع منها ويتفرع منها ويتفرع منها ولا يعذر أحد بالجهل بها ولا يعذر ذل ولا يعذر أحد بالجهل بها ولا يعذر هي axadu biاljahli biha maaa laga wadaa saas wa haadihi tan al usuulu usushan ah ahalaathatu saddexda ah hee hiya ayada usuulu diini diinka usuushiisii waa allatii usuushaasoo yarjicu diinu diinku u laabanaayo kullihi kulluhu dhammaantiisii yarjicu u laabanaayo addiinu diinka kulluhu dhammaantiisii ilayhaa xaggeeda u laabanaayo usuushaan diinka oo dhan xaggeeda usoo laabanaya meel kale ma aadayo diin kale diin ma aha diin asuushaani saddexda usoo laaban waaye hee diin saha ma aha mala fahmi allatii yarjicu addiinu kulluhu ilayha walaa yucdaru loogama cudur daarayo loogama cudur daarayo wayatafaracu wayatafaracu ka farca maayo diinka minha xaggeed wayatafaracu hee diinka farca maayo minha usuusha xaggeed wixii kale diinka ah muxuu maxaa waaye farac waayo saddexdaana ka faraca maaha diinka dhan saddexdaa us- usoo noqonay asal u ah diinka dhan saddexdaana ka farac maa oo ka baxaa isagana asali farac waa la yihahda soo maha waalid maxaa waaye asal waayo weladkana faracan xaggee usoo labanaa asalkii oh aabbihiisi hooyadiisi faracan hee xaggee ka imaaday aabbihiyo hooyadii xaggooda diinta inta kale marka waa furuuc hee oo ka faracantay saddexdan asal diinta oo dhan waxay usoo laabanaysaa saddexdan asal marfaham walaa yucdaru looma cudur daarayo iska ilaali diin walaa yucdaru axadun qof looma cudur daarayo qofna axadun maxaa waay waa nakiro fi siyaaqi nafi tufiidu lcumuum la yihahda axadun qofna nin naa mid qaangaare mid hee waayeel ah qofna looguma cudur daarayo walaa yucdaru hee axadun qofna looga cumud- looma loogama cudur daarayo biljahli inuu jah jaahil ka noqdo biha usushaani iska ilaali usushaani qof looga cudur daarayo inuu ka jaahil ahaado ma jirtaba aniga waayelaan nahaye maxaan barana ma jirto laazima kugu tahay usushaan inaad baratid wax kasta ku hadal adaa ku taala mashquulaan nahay waa ka gaari waaye adaa ku adaa ku taala adiga ay ku taala hawshaasi waajib lagu leeyahay igu hadhow qiyaamo waa lagu weydiinaya waa soo marray soo maa maxaa ku jawaabaysa haddii adduunkaan aan barnin adi aan ku dhaqmin aan qaadanin maba waxba walaa yucdaru axadun biljahli biha wa iska ilaali fi ma garanayo usulu saddex sal ma garanayo rabbigaaga yaa waay ma garanayo diinkaaga maxaa waay ma garanayo nebigaaga maxaa waay ma garanayo suurtagal maaha nebigina laguma garto diintana laguma garto hee allahna laguma garto ilaa waxaa lagu garanaya daliil waa noo imaan doonaa mala fahmi qof lagu cudur daaray maaha ma jirto isaasoo ahaa waa ka gaari waaye haye hadhow haddii lagaa aqbalay adi kale waa arkaysaa waajiba ku tahay waajib ilahay waa kuu diray ilahay ee waa kuu faradiya daliil ma leedahay saddexdan asal ha wadaliiluha maa habata fi saxiixayni qor ayadana la-aan mala waan tacliiq waayo la-aan mala waa lagu fahmayaa socod keligiis wax ma taro wadaliiluha maa habata fi saxiixayn wagayrihima wadaliiluha ma habata fi saxiixayn wadaliiluha ma habata fi saxiixayni wagayrihimaa wadaliiluha ma habata fi saxiixayni wagayrihimaa ودليلها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن البراء ابن عازم وغيره عن البراء ابن عازم وغيره عن البراء ابن عازم وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم من سؤال الميت في قبره من سؤال الميت في قبره من سؤال الميت في قبره عن هذه الأصول الثلاثة انت أصلاً. عن هذه الأصول الثلاثة عن هذه الأصول الثلاثة محل وضع ودليلها سدح أصول دليل كذا ما كي دليلها habata ku sugnaaday fi saxiixayn saxiixayn ka dhacdo saxiixayn maxaa la wadaa saxiix lbukhaari wa saxiix muslim waay iyo wagayrihimaa labadaas keyrkood labadaas keliya maahae kutubta inta kalena way ku taallaa keyrkoodi oo yaa laga werinaa yaa ka sugnaaday can ilbaraa bni caazimin saxaabigii la dhahayo iyo wagayrihi bara keyrkiis oo min asaxaaba saxaabada ka mid ah radi allahu canhum oo maxaa waay kaas min su'aali lmayiti miidkii su-aashiisii ah fii qabrihi qabrigiisii gudihiis lagu su-aalayo qof aan dhiminayn ma lagu jiraa ha qof inuu dhimanay ka shakaysan ma lagu jiraa haddii aad dhimato ha dhiminin hasku dhiminin horta hasku dhiminin ma ogoshahay waa ku qasbantahay inad dhimasho soo maa haye ma isku dhimatay haddii aad isku dhimatay saddexdan waa lagu weydiinaya wow shak ma jirto horta hasku dhiminin haddii laakiin aad isku dhimato hee saddexdan way ku taalaa ma jirta ama qabr halagu ha lagu geliyo ama hee bad ku dhimo ama baxar meel kale ku dhimo ma dhimatay waa lagu weydiin haddii haddii adduunkan adig aan ku baranina aan ku dhaqamina hadhow kama jawaabi karto waan soo maray qofkii aan garanayn inuu dhahayo ha ha laa adri samictu nnaasa yaquluuna shay-an faqultuhu garaac waay bes abaalgudkaada garaac waay ciqaab alla waay hadkaad baro waan waayelay ma jirto mashquulaan ka gaari waay ma jirto sheekh naftaadii adduun iyo aakhiro ku badbaadayso waay haddii kale aakhiro aadan rabin waana ku qasban tahaye adaad ku taalla markaas baro haddii kale ku jirta fiiri min su-aali lmayiti miidkii su-aashiisii ah su-aalitaankiisa fii qabri lagu su-aalayo maxaadi su-aala can haadihi alusuuli halaata saddexdan asaa la weydiinayo waa sheekh daliilkeedana intaas jumlatan u siinay horeyna usoo qaadanay wahiya macrifatu lcabdi rabahu wa diinahu wanabiyahu muxameda sala allahu alay ali wasalam wahiya damiirkaas hagee loo celina usuushii waay saddexda ah wahiya usuushaasi macrifatu lcabdi addoonkii barashidiis waaye addoonkii barashidiis waaye muxuu baranaa rabbahu rabbigiisuu barto rabbahu rabbigiisi uu barto rabba waa la nasbinay ogo mafcuulan bihi waa iska ilaaliya rabbahu waa la nasbinaya waa mafcuulan bihi mafcuulan bihi waa meeshan ficil ma yaalo faacil rafciisan ma yaalo haddana wuxuu leeyahy mafcuulan bihi waaye haddii naxwad meel fiican ka gaartay adiga weydi raadi haddii naxwad meel fiican aan ka gaarin hee saan ku qaado bes bes bes hasku taabanin adig saas ilaa naxwada caamilkeed aad ka fahmayso waxaa iska dhehaysaa qol kamaa qaala shaykh bes muqalida tahay soo ma allah mustacaan laakiin inaad muqalid tahay lama fi- ma fiicna inaad naxwada isku dadaasha la rabaa sheekh marka qaar sabqu lisaana ku dhaca wixii sida dhahay haddaad ka taagnaato qalad waay naxwadan ha lagu dadaalo insha alla ayib hadda saas ku qabso haddii naxwad wax kuu balaaban yihiinna raadi sidii mafcuulun bihi ku noqotay baxdi weydi adiga le waay ani ima taalo waa kuu sheegay haye haddii kugu cusub tahayna sidaan ku qaabo isku nasbi adi mafcuulun bihi waaye ka hordhig bes ku soco wahiya usuushi macrifatu lcabdi addoonkii barashidiisii waaye rabbahu rabbigiisi uu barto macrifatu lcabdi addoonkii barashidiisii waaye rabbahu rabbigiisii barto muxuu ku baranaa biaayaatihi wa makhluuqaatihi labadaas bes waay aayaatu kowni sharcii makhluuqaadkiisi waa soo marnay kaasi in barto waay addoonkii inuu barto rabbigiisi waajib waay macrifat lcabdi addoonkii barashadiisii waaye rabbahu rabbigiisii barto maxaa dhacay qalanka soo bixiya iyo buuga maxaa dhacay maxaa dhacay maansi maxaa dhacay soo socda maxaa dhacay la raba in laga horo waqti waa dhamaaday wallahu subxana wa taala alam